habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawa aan idinayna kuwooda ugu waaweyn madaxtooyada soomaaliya oo faahfaahin ka bixisa shirka biri magaalada muqdisho uga furmaya madaxweyne xasan sheekh iyo madaxdii hore ee dalka dowladda federaalka ee soomaaliya oo war ka soo saartay shir diyaaladeed oo maanta ka dhacay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho xafiiska xeraaliyaha guud ee qaranka oo maxkamadda gobolka banaadir horgeeya toddoba ruux oo ku eedaysan tahriibin gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo maamulka degmada afguuye oo odayaasha dhaqanka kala hadlay xaaladihii ugu dembeeyey ee degmadaasi afguuye ee gobolka shabeellada hoose beelaha uu ka soo jeedo wasiirkii hore ee maaliyadda oo ka biyo diiday isku shaandhayntii ra-iisul wasaare xamsi uu ku sameeyey qaar ka mid a golihiisa wasiirada dibaddana waxaa ugu dooroon dhimasho iyo burbur baaxadle oo ka dhashay daadadkii ugu ba'naa oo ku dhuftay dalka jabaan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal caawa waa talaado arbaca ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha julaay laba kun saddex iyo labaatan intaad maqsheen waxay hayeen qodobada warka iyaga habeen kuwooda ugu waaweyn markaana kusoo dhowaada warkii oo dhan magaalada muqdisho maalinta biritaa waxaa lagu wadaa inuu ka furmo shir u dhexeeya madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo madaxdii hore ee dalka iyadoo madaxtooyada soomaaliya ee faahfaahin ka bixisa shirkan biri ka furmaya magaalada muqdisho haddaba wararkii ugu dambeeyey ee shirarkan waxaa soo koobaya wariyahayaga xasan salaad xasan
odayaasha dhaqanka iyo bulshada beesha maxamuud hiraabe oo ka mid a beelaha soomaaliyeed ayaa waxay ashtako iyo garnaqsi ay ugu muujiyeen
odayaal maalinta berita gudaha magaalada muqdisho waxaa ka furmi doona shir dowladda federaalk soomaaliya ay ku baaqday taasi oo ay ka qaybgeli doonaan mas-uuliyiin horey xilal uga soo qabtay dalka kuwaasi oo darajadooda ay gaarsiisan tahay heer ra-iisul wasaare iyo heer madaxweyne kaasi oo qorshe uu yahay in maalinta berita ah xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya uu ka furmo mas-uuliyiinta kala duwan ay soo gaaray gudaha magaalada muqdisho islamarkaana shirka uu ku baaqay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya oo ay ka qaybgeli doonaan mas-uuliyiinta waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore xasan cali khayre iyo sidoo kale ra-iisul wasaarayaashii dalka soo maray cumar cabdirashiid cali sharmaake iyo sidoo kale cabdiweli cali gaas kuwaasi oo kaga soo biiray ama ka yimidba magaalada garawe ee puntland iyagoo ku sugan gudaha magaalada muqdisho waxaa horey sidoo kale gudaha magaalada muqdisho isaguna ugu sugnaa madaxweynihii hore ee dowladda federaalk aaniraade madaxweynihii dowladda kumeelgaarka sheekh shariif sheekh axmed walow warar soo baxaya ay sheegayaan in uu ka cudur daarta ama uu ka baaqsaday shirkaasi inuu ka qayb galo madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo kadib markii afhayeenkiisa waraysi uu siiyey b b c da oo uu ku sheegay in shirkaasi uusan ka qaybgeli karin oo ay cudurdaar uu ka bixiyey afhayeenkiisa ujeeddada shirkan ayaa waxay tahay daawadayaal iyo martiqaadkaba si markaasi loo ogaado wax badanna lagala socdo ra'yiga madaxdii hore ee dalka ee ku aadan dhinaca arrimaha doorashooyinka iyo shirkii hore ee madasha wadatashiga qaranka ay yeesheen bishii mey kaasi oo ku aadanaa doorasho in laga hirgeliya dalka ay ku aadan qof iyo cod iyo sidoo kale hanaanka xisbiyada dalka iyo baabi'inta xilka ra'iisul wasaaraha oo meesha laga saaray islamarkaana la dhisayo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen oo dalka uu yeelan doono taasi oo noqon doonta markii ugu horreysay ee soomaaliya u hana qaado habkan ah madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen laguna baabi'inayo mas-uuliyadda ama xilka ra'iisul wasaaraha sidoo kale waxaa la filayaa in shirkan daawadayaal looga hadlo arrimo la xiriira muddaxileedka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo iyagu markaasi muddaxiloodkooda laga dhigi doono ama noqon doono ilaa iyo shan sano halkii markii hore ay ka hayeen ilaa iyo afar sano sidoo kale muhiimadda ugu weyn ayaa noqon doona kaadlidda arrimaha doorashooyinka walow siyaasiyiin kala duwan markii hore ay aragtiyo ka dhiibeen oo ah in yacni loo baahan yahay in laga talageliyo arrimaha doorashooyinka qof iyo cod doorashada xigta ee dalka ka dhacaysa kadibna madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen dalka uu qaato taasi oo ah wax siyaasadda soomaaliya noqonayso wax aad uu ku cusub dadkuna ay aragtiyo kala duwan laga yaaba inay ka dhiibtaan marka qorshayaashaasi la ysku raaco marka waynu idinla wadaagi doonnaa shirka furitaankiisa iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee soo gaaraya gudaha magaalada muqdisho kuwa yimid iyo kuwii hore ugu sugnaa
waryahayaga xasan salaad xasan ayuu ahaa sidaad maqlayseen waxa uu faahfaahinayay wararkii ugu dambeeyey shirka madaxda dowladda federaalka iyo madaxdii hore ee dalka soo hogaamisay ee maalinta biritaha shir ku yeelanaya magaalada muqdisho iyo xubnaha ilaa iyo xilligan caasimada soo gaaray geesta kaleetana dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa war ka soo saartay shir diyaaradeed oo maanta ka dhacay garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada muqdisho faadimo cabdiqaadir ayaa faahfaahinaysa
waxaan ku suganahay gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada muqdisho gaar ahaan dhinaca raanweyga oo ah halka ay diyaaraduhu kasoo caga dhigtaan sida idiin muuqato waxaa iga dambaysa diyaarad uu ka muuqdo burbur aad u xogan waana diyaaradda hala ee maanta kusoo dhacday gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde saacaddu markay ku astaysnayd laba iyo tobanka iyo qadar soddon daqiiqo ah ama lix sac iyo bar siday dadku u yaqaanaan waxayna ka timid dhanka iyo magaalada garowe waxaana markii ay soo gaartay magaalada muqdisho ay diyaaraddu ku burburtay halkan waxayna waday soddon iyo afar qofood oo kuruga diyaaradda ay qayb ka ahaayeen wararka qaar aan helnay waxay sheegayaan in badi dadkii diyaaradda saarnaa uu ilaahay ka badbaadiyey balse ay jiraan laba qofood oo soo gaaray dhaawacyo fudud oo ka mid ahaa dadkii shacabka ee saarnaa diyaaradda loona sameeyey gurmad caafimaad haddaba maareeyaha garoonka diyaaradahadan cadde ee magaalada muqdisho maxamed siciid cabdulaahi oo aan qadka taleefonka kula xiriirnay ayaa ugu horeyn faahfaahin kooban ka bixiyey shilkii diyaaradeed ee maanta ka dhacay gudaha garoonka aadan cadde iyo waxyaabihii sababay waxaana sidoo kale uu sheegay inaysan jirin mas-uuliyiin saarneed diyaaraddaasi
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantaha walaale diyaaradda maantay markii ay soo degtay ayay waxay ka baxday ranweyga ay diyaaradu kusoo degaan kadibna derbiga siliga ku wareegsan eraboorka ayay baalasha mid ka mida ay la gashay qaabkaasina u dhacday waxaa waxaa sababay in ay ka baxda ranweygana weli baaritaan baa ku socda khasaare intee leeg baa ka dhashay marka burburkii maanta diyaaradda
khasaaraha ugu weyn ee ka dhashay waxa weeyaan waa in diyaaraddii ay burburtay alxamdulilah soddon iyo soddon iyo afartii qof ee saarneyd diyaaradda soddon iyo afartoodaba waa nool yihiin wax dhimasho ah ma jiraan dhaawac baa jira oo dhaawacyo badan oo dadka soo gaaray waa jiraan laakiin inta waxa weeyaan ugu culus laba qof bay ahaayeen laba qof baa ugu cuslaa dhaawaca laakiin dhaawac kaloo dhowra waa jiraan tirada guud maaraya intee gaaraysa dadkii dhaawac uu soo gaaray
dadka dhaawacu soo gaaray tiradooda rasmiga ah waxa ugu muhiimsaneed oo aan qaban hadda kuu sheegi karaa waa saddex qof oo dhaawacyo la tilmaami karo ay soo gaareen dadka inta kale waxaa soo gaaray waxway dhaawacyo aad u fudud waa tahay marka ma farsamooyin ciladaha jira ayay ku imaatay shilkan diyaaradeed ay gashay mise waxaa jiray waxyaabo kale oo shilka dhaliyey
run ahaantii de arrinta hadda waa waa too early in laga jawaabo sababta waxa keentay hay-ada waxaa jira ku qaabilsan qaabilsan inay arrimahan ay baaritaan ku sameeyaan kadibna ay ka soo saaraan warbixino baaritaankiiba hadda socda agabkii looga baahnaa in lagu ogaado meesha ay qaladku ka dhacay kulli waxa weeyaan booliska ayaa gacanta ku dhigay haddana baaritaankeedii baa socda waxa weeyaan xog dhammaystiran baana laga siin doonaa shacabka insha allah halkee kasoo duushay marka maaraya ee diyaaraddu
diyaaraddu waxay kasoo duushay garowe waa tahay wararka qaar aan helayna waxay sheegayeen in mas-uuliyiin ay saarnaayeen maxaa ka jira arrintaas
waxba kama jiraan mas-uuliyiintu diyaaraddan ma saarnayn laakiin waxay saarnaayeen diyaarad ayada ka dambeysay oo isla garowe kasoo kicintintay oo isla shirkadda hala ay lahayd mas-uuliyiintu diyaaradda ay saarnaayeen ma ahan diyaaradda waxyeelowday
waxa uu ahaa mareeyaha garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada muqdisho codkiisina waxaa u dambeeyey warkii waryahayaga faadimo cabdiqaadir dhinaca kaleetana haddii aanu fiirino dhegeystayaal xafiiska xiraalyaha guud ee qaranka ayaa maxkamadda gobolka banaadir waxa uu u gudbiyey kiiska toddoba eedeysanay kuwaasi oo lagu eedeeyay arrimo la xiriiro tahriibin xafiiska xiralyaha guud ee qaranka ayaa maxkamadda gobolka banaadir horgeeyey toddobadan ruux kuwaas oo ku eedeysan tahriibin iyo ka ganacsiga dalku gal been abuur ah kuwaasi oo la shaqayn jiray xarun lagu magacaabo toronto waa xarun lagu magacaabo toronto tourist and travel agentis oo xarunteedu ay ahayd magaalada muqdisho xafiiska xiralyaha guud ee qaranka waxauu maxkamadda gobolka banaadir horgeeyey toddoba eedeysane kuwaasi oo ku eedeysan baa lagu yidhi warkan war-saxaafadeedka ee kasoo baxay xafiiska xiraalinta in ay been abuur ama waa in ay turufo iyo been abuur dalkugal ay sameeyeen kuwaasi oo ku shaqeynayay xarun magaceedu yahay toronto touris waa travel agentis ee dibna waa waxaa sidoo kale lagu yidhaahdo warkan ee kasoo baxay xafiiska xeelaalyaha qaranka inay dhibano u yihiin dadkani muwaadiniin soomaaliyeed kuwaasi oo ku dhow ilaa iyo lix boqol oo qof sida xeerlaalintu ay sheegtay maxkamadda gobolka banaadir ayaa markay ku qanacday baa layidhi caddeemaha horudhaca ah ee uu soo bandhigay xafiiska xeelaalinta guud ee qaranka waxay u gudbisay eedeysanayaashan xabsi kumeel gaar ah si loo soo dhammaystiro baaritaankooda loona bilaabo maxkamadeyntooda ayay lagu yidhahdo war-saxaafadeedkan kasoo baxay ee xafiiska xeelaalinta guud ee qaranka islamarkaasina maanta maxkamadda gobolka lagu gudbiyey eedeysanayaashaasi la xiriira ama lala xiriirinaya eedaha inay ka shaqeynayeen tahriibin gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose iyo maamulka degmada afgooyana waxay odayaasha dhaqanka ee degmadaasi kala hadleen xaaladda magaalada afgooyo maalmihii ugu dambeeyey ee ka taagneed shaqaaqo ka dhalatay arrimo muran dhinaca dhulka ah waryahayaga gobolka shabeellada hoose ibraahimoyow ayaa dhamaystiraya
gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ay weheliyaan duqa magaalada afgooye iyo ku-xigeenadiisa ayaa maanta kulan la qaatay odayaasha dhaqanka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose odayaasha dhaqanka degmada afgooye ayaa ugu horreynba gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose uga mahad celiyey sida deg deg ah ay uga soo jawaabay xaaladihii ka taagnaa degmadan iyagoona sidoo kale gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose la wadaagay adeegyada horumarinta u baahan iyo dhibaatooyinka haysta bulshada degmada afgooye ugu horreynna waxaa kulankan ka hadlay gudoomiyaha maamulka degmada afgooye ahna duqa magaalada cabdulaahi maxamed cusmaan hiraabe ugaasiyada malaaqyada degmada afgooye aada u mahadsantihiin cabashadiinni iyo jallengeskiinni iyo waxyaabaha hadda aad ka hadasheen iyo talada iyo tusaalada iyo dhiirigelinta iyo iyo wacyiga hadda taagan aad ka hadasheen horta aad iyo aada ugu mahadsantihiin qodobada aad ka hadasheenna waxaa waaye waa qodobo muhiim ah jaaniska aad ka faa'iidaysateen oo gudoomiyaha gobolka aad qof walba waxa wax ka guuxaay waxa maskaxda uu ku haay iyo macnaha dee saa ugu macnaha saa usoo gudbiseen iyo saa usoo macnaha usoo koobteen aada ugu mahadsantihiin annaga maamul ahaan ka gudoomiye ahaan waxaana saaran mas-uuliyadaana saaran waxayna mas-uuliyad naga saaran tahay danta shacabka deegaanka inta ku dhaqan iyo hareerihiisa maalmahan waxaa kacsaneed xasarada kacsaneed xasaradaasna waxaa waaye idinka iyo annagaba hal meelaan ka taaganna gudoomiyaha gobolka isagana waxaa waaye aada ugu mahad celinaa ajiibitaankii oo noo soo ajiibay oona booqashada sida degdegeed oo degmada oo ku yimid aada ugu mahad celinaa gudoomiye mar kale degmada kusoo dhowo aan leenahay degmada waxaa waaye waa degmo nabad ah waa degmo dadkeeda isjecel waa degmo aan ka shaqeynay oo odayaashana garab iyo heelo iyo garab aan ka helnay maamulka intiisa kalena isagana waxaa waaye waa maamul isjecel oo hal hadaf aan ku wada shaqeyno hadafkeenna wuxuu ahayd afgooyo nabad ah afgooyo loo adeegayo nabad ah gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose mudane maxamed ibraahim bare oo kulanka soo xidhay ayaa sheegay in baahiyaha ay u gudbiyeen odayaasha dhaqanka wax badan laga qaban doono islamarkaana odayaasha dhaqanka ugu baaqay inay la shaqeeyaan laamaha amniga iyo maamulka degmadan afgooye waxaa sharaf weyn iyaha marka ugu horreysa inaan kulankan isugu imaanno odayaashii dhaqanka ee degmada afgooye oo wada dhammaystiran ama intooda ugu badan ay nala joogaan inkastoo dad badan ay maqan yihiin inaan wada fadhiisanno aan tale iyo tusaale idinka dhegaysto horta waa ku faraxsanahay maxaa yeele odayaasha waa dadka ugu sarreeya ee bulshada deegaanka madaxda u ah madaxda waa midna waa mid lasoo magacaabay midna waa mid dhaxaltooyo iyo nidaam ku helayo tolkiiba asagay ka dambeeyaan marka midkii odayga ahaayoo dhaqanka ahaa haddaadan la kulmin adiga lagu soo magacaabay keligaa wax ma wada kartid mar walbaba
waxaa u baahan tahay odayaasha dhaqanka in lala shaqeeyo in hawshaadana ayaga laga bilaabo marka u horeeya inkastoo aan deegaanka uu deegaankayga yahay laakiinse soo bi- eh, soo magacaabiddii lasoo magacaabay kadib waa markii ugu horreysa hadda aan soo gaaro waxaana ku soo gaaray jawi aanan caadi ahayn oo arrintii buuqa ka dhashay ee suuqii xoolaha ee degmada afgooye oo markii ugu horreysayna ay ciidamo imaadeen odayaasheena dhaqanka waxaa idinka codsanaya marka inaad maamulka la shaqaysiin inaad la shaqaysiin hay-adaha amniga inaad la shaqaysiin qayb kastoo ka mid a in degmadaani maamulkeeda iyo een, een, golaheeda iyo maxaa la ahaa amnigeeda iyo kulli inaad la so- la shaqaysiin qofkii qalad idinka samaynaya aad la soo wadaagtiin maamulka maamulka haddii aad aad fahmi weysiinna ilaa heer gobol ilaa maxaa lahaa madaxweyne waa idin furan tahay anaa laga dacwo karaa guddoomiyaha degmada laga dacwo karaa wasiira laga dacwo karaa cid walbaa qalad gali karta intaba inaad laakiin waddadii rasmiga ah u martaan ayaan diyaar diyaar idinla nahay
codkaasina wuxuu u dambeeyey guud ahaan warkii habeenooda caawa kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho warkaankiisa xiga nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel